gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka jubbaland ayaa maanta xariga ka jaray xafiiska ururka qareenada jubbaland oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada kismaayo xarig jarka xafiiskan waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano ka mid ah maamulka jubbaland iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha ururka qareenada jubbaland cali cabdulaahi mubaarak ayaa ka waramaya muhiimadda uu xafiiskan leeyahay xafiiskani waa xafiis muhiimad gaara u leh bahda garyaqaanada oo xafiis u adeegi doono mihnadda sharci yaqaanada mihnadooda horumarin doona xafiis aad iyo aad muhiim u ah weeyaan horey wuu u jiray maantana waxaan qeybtii labaad baan dah fureynaa waxaa la yidhaahdaa bahda garyaqaanadu saddex waxyaalood bay difaacan ee ugu jecel yihiin mataqaana bini aadamka ay ka mid yihiin nafta iyo maalka iyo xuquuqda dadka intaasba way difaacaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka jubbaland cabdishakuur sheekh maxamed oo si rasmi ah u furay xafiiska ayaa sheegay in dhallinyarada xafiiskan ka shaqayn doono ay yihiin kuwa ruqsad la siiyey kadib markii lagu qancay aqoontooda
waa arin horumarkeeda leh annaguna waanu ku faraxsana waana isleeyahay aada iyo aad ba ilaah idankii dhallinyarada ruqsada la siiyey marka u horeysa ruqsad la siinhayana waa dad soo maray shuruudii laga rabay muxuu ahaa nin sharci aqoon laga rabay iyo khibradeediiba iyagana inay ka muuqan doonto ilaahay idinkii waan rajaynhayaa farxad bay marka noo tahay waanu ku faraxsannahay maanta inaan muxuu ahaa xaruntoodii cusbayd ee dowladdeedaan dhex joogno marka waad mahadsantihiin xafiiskuna si sharci u furan yahay maasha allah xafiiskan ayaa muhiim u ah garyaqaanada jubbaland iyadoo door uu ka qaadan doono sidii cadaaladda ay u heli lahaayeen bulshada maamulkaasi